Recording has been started.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha lantiisigiisa golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa markii noogu yahay aqoonyahan soomaaliyeed oo ku takhasusay cilmiga georgiga anaahadee waa profesor cismaan salaad xisi qoraasaawtiin waa gole lagu waraysto siyaasiyiinta waa gole aqoonta lagu kordhiyo waa gole ay kasoo qayb galahay jeer aqoonyahada soomaaliyeed ee caalamka jaamicadahooda wax ka dhiga golaha lantiisigiisii waa gole codkiisa uu qaado haddii laha yidhaahdo websiteka weyna golu iska leeyahay golaha lantiisigisi dot com sadaami youth iyo wasano fara badan oo kale sida buntlandis iyo wasano kaleba caawa waxaan kaa joornaa haddii ilaha yidhaahdo arrimo aada fara badan oo shidaalka soomaaliya ku saabsan kuwii hore lasoo bandhigay ha ahaadaan iyo weliba kuwa cusub ee dhowaan lana lagu soo bandhigay oo warbixinaha ah haddana aan isweydiino dhammaanteen magacaygu waa dhagoode aan isweydiino haddii nahay golaha lantiisigiisii waa kuwa profesor cismaan salaad xersi aan isweydiino soo dhawo cismaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان خياطي أهل بكوشة والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته marka ku xigta waxaan u mahad celinayaa inaad ugu mastaqaadaan qolahan 1960 waana ku mahadsantihiin faafinta aad faafinaysaan wanaagga ama xag siyaasadeed ha noqoto ama xag aqoonta kale ee dhulkeena la xiriirta ha ahaatee aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin sidaas soomaalida u wacyigelinaysaan iyo barnaamijyada aad usoo bandhigay usoo bandhigaysaan intaa kadib su-aashaada ah ismaan salaad waa kuma ismaan salaad waa wuxuu ku dhashay magaalada gaalkacyo dugsigii qur'aanka iyo dugsigii hoose waxaan kasoo dhigtay magaalada galgabab kadibna dugsiga bardacad ee gaalkacyo baan dugsigii dhexe ka dhigtay dugsigii sarana cumar samantar baan kasoo baxay oo isla gaalkacyo ku yaala markaas kadibna jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ee xamar ayaan kuliyadii geologiga aan kasoo baxay markii aan soo dhameeyeyna ilaahay mahadii isla jaamacaddii ayaa ii qaadatay barakaaliye barakaaliyanimadii waxaa igu xigtay in aan dalka talyaaniga u aado waxbarasho kasii saraysa tii lauriyada ama bachelorkii aan soomaaliya kusoo qaatay halkaasoo aan ku diyaariyey shahaadada p h d ga la yidhaahdo xagga talaaniga dadka talaaniga garaniya doctoraatada richerka ayaa lagu magacaabaa kadib anoo qorshahaygu ahaa markii aan dhameeyey nineteen ninety-ga afrikiisii inaan dalkii dib ugu noqdo hadde burburkii iyo dhibaatadii baa waddanka ka dhacday diina suurtagelin weyday inaan dalkii dib ugu noqdo waxay dalina igu khasabtay in aan dhinacayo canada usoo baxo waxaan kasoo dhulbilaaday magaalada ottawa xilli shaqooyinka aad ay u liiteen waddan aad ku cusub tahay waxay haddana aan ka badin waayey markaan shahaadooyinkaygii la tegay jaamacadii meesha ku yaallay ee ottawa in ay yidhaahdaan shahaadadaadi talyaanigu waxay u dhigantaa master levelka oo kanadiyaanka halkaasna ay layiri choiceka laysiiya ama doorashada laysiiyaa inaan psd kala bilaabo sidii baan yeelay waxaan bilaabay psd horleh jaamacadda ku taala ottawa ee carlton university ayaan kaga soo baxay psd-gii wixii markaa ka dambeeyena meelo kala gidsan ayaan kasoo shaqeeyey oo ay kow ka tahay waxaa la yidhahda geological survey of canada oo quebec aan kasoo shaqeeyey saddex sana iyo bar kadibna waxaan usoo wareegay magaalada calgary halkaas oo aan laba sano ku dhawaad aan iyadana aan company consultkiga dhinaca petroleumka ah aan la shaqaynayay wixii markaa ka dambeeyey waxaan usoo wareegay xaggii akademiyadii iyo waxbarashadii waxdhigistii jaamacadaha laba jaamacadood baan kasoo shaqeeyey intii xilligaa ka dambeysay jaamacadda ku taala cumaan dalka cumaan magaalada maskad sultan qaabus university ayaan iyadana lix sano ayaan wax kasoo dhigayay jaamacadan hadda aan joogana oo ah markii labaad aan kusoo noqonayo horey mar baan laba sana uga soo shaqeeyey haddana ilaa iyo laba ii kun iyo labaiyo tobankii iyada ayaan joogaa iyada ayaan ka ahay macalin wax ka dhiga culumta geologiga marka intaas baan kusoo abshari lahaa cv-ga oo kooban waa ogaanay profesor cismaan salaad warfane ku yahay profesor waxaan ognahay maadaama aad adigu cilmiga geologiga baratay weliba aada soo noqotay la taliye dhinaca shidaalka ah aad kambalyow soo noqotay waxaan ognahay dhawaan magaalada london lagu soo bandhigay saxaamin lagu sameeyey dalka soomaaliya oo dhinaca badda ah lana sheegay in ay jiraan astaaba muujinaya in dhulkaasi shidaal ku jiro badan wada warbixintaasi adkay u dhacday maxay warbixin xambaarsanayd bandhigidaasi hadda guud ahaan dadka soomaalida ku dhegaysan doona iyo kuwa hadda ku dhegaysanayaba waxaan jeclaan lahayd bal hadda inaad si sharaxan oo ballaaran aada ugu sharaxdo wixii meeshaasi lagu soo bandhigay waxaa ka muuqday iyo waxa faa'iido soomaaliya ugu jira
inta aanan arrintii london iyo waxa lasoo bandhigay aanan aada u gudagelin waxaan hore jeclaan lahaa arar yar oo dadka aan seexi way fahamsiinaysaa si sahlan wixii london ka dhacay marka shidaal la baarahayo wuxuu soo maraa marxalado kala gidsan oo dhul aan aqoontiisa lalahayn markii la yidhahdo waxbaa laga baarayaa tallaabooyin kala gidsan oo lasoo qaadayaa jira tallaabooyinkaas ugu horeeyana waxa weeye horta in la garso dalkaas geologiyadiisa oo la fiiriyo bal in ay ku habboon tahay in maalgelin baariyo baaritaan basol in lagu sameeyo iyo inaan lagu samayn baaritaankaas marka waxyaalaha u horeeya oo inta aan ceel la qodin oo aan balokyo la bixin oo aan aan la samayn waxaa ka horeeya in la sameeyo surveyo ama sahamino oo masalan ay kamid tahay sahamin la xiriirta cusubsiyaska dhulka ama gravimetriga wax la yidhaahdo la xiriirta oo kuu muujinaysa basinska wax la yidhaahdo meelaha dhulalka waaweyn oo dhulka hoostiisa ah oo ay petrolka uu ku samaysin karo waxaa kaloo jira midkan magnetka dhulka la adeegsado oo magnetic survey la yidhaahdo waxaa kale oo jira midkan la yidhahdo seismic survey oo ah kan hadda spectrum ay samaysay seismic surveygaas marka waa wadooyin dhaadheer ama badda ha ahaate ama beriga ha ahaatee yaa qaraxya lagu sameeyaa qaraxyadaasi tabaqdii baa dib u soo noqonaysa waxay record garaynaysaa mataqaana ama diiwaan gelinaysaa dhulka qaabkiisa hoose sida uu u egyahay qaabkaas baa markaas laga sii tixraacaa meesha ugu habboon oo ceeliya laga qodi karo baa baa laga tixraacaa marka spectrum waxa ay samaysay waxa weeye waa stagmikaas iyadu magnetkiina ma samayn gravimetrikiina ma samayn laakiin waxay samaysay waxaa la yidhaahdo stagmic surveygaas ayay samaysay spectrum waxay ka mid tahay kambaniyo la yidhaahdo multi client companies ama mataqaana kambaniyada macaamiisha fara badan leh kambaniyadaas multi clientska ama macaamiisha fara badan leh iyagu ceelama qodaan blookyana ma qaataan laakiin waxay sameeyaan daytada ayay ayay soo saaraan daytaday abuuraan oo seismic daytadaas ayay abuuraan markay daytadaas abuuraan kabacdi bay waxay mataqaanaa ay u iibgeeyaan oo markaas daytada ay abuurayaan waxay heshiis iyo garab la samaystaan dawladda markaas ay ka samaynayaan spectrumna sidaas eegaba waa kambaniyada waaweyn ay kamid tahay spectrumkaasaa kamid ah waxaa kamid ah mataqaana geox mid la yidhahdaa kamid ah t g s baa kamid ah yani dhowr kambaniyaal noocaas oo caalami ah oo international meelo badan wax ka sameeya ayay kamid tahay daytadaas marka ay soo ay iyagu soo saaraan oo ay sameeyaan oo ay hadeeyaan oo ay ay ay ay tarjumaan markaas kabacdi bay waxay u bandhigaan kambaniyada blookyada qaadanhaya oo ceelasha qodahaya marka intaas sidaan isla fahamnay maxaa ka dhacay london weye london waxaa ka dhacay waa heerkan dambe oo ah spectrum daytadii ay soo ururisay oo ay ka soo ururisay jubbaland laga bilaabo xeebteeda ilaa iyo galmudug hobyo agaarkeeda ku eg oo dhinaca xeebta ah aan beriga ahayn dhinaca badda ah iyo daytadeeda soo ururisay daytadaas marka ay barkay soo turjuntay dayta aada u qurxoon oo aad iyo aad usoo jeedinaysa dadka oo ayay inta aanu kale aan ka arkay ayay soo bandhigtay shirka anu kama qayb gelin laakiin masawirada siyaalo kalan ku helay qayb kamid ah marka dayta aad iyo aada u qurxoon oo soo jeedinaysa kambaniyadii ayay soo bandhigtay daytadaas marka waxa weeye waa laba muhiimad bay leedahay muhiimadi waxa weeye oo tan ugu weyn ah in ay soo jiidato kambaniyada maalgelinta sameeya oo ceelasha qodo oo blokyada qaadanhaya inay soo jiidato maadaama iyagu ayna ceel qodayn blogna ayan qaadanayn laakiin waxay soo jiidataa oo indhaha kusoo jeedaa dalkaas kambaniyada maalgelintaas samaynhaya faa'iidada labaad oo ku jirtana waxa weeye dayfaha marka ay galaan lacag baa kasoo xaroonaysa lacagtaad kasoo xaroota kharashkii galay waxbaa loo jarayaa wixii soo harana iyaga iyo kambaniga iyo dowladda ayaa qaybsanaya oo kambaniina faa'iida u tahay dowladdiina faa'iida u tahay marka maxaa lasoo bandhigay haddii layidhi waxaa lasoo bandhigay daytadaas inay jirto inay sameeyeen in ay diyaar u tahay in inay la iibiyo kambaniyaduna ay yimaadaan saasana ku gataan kambaniyadu marka ay gataan kambaniyadan ah investorska ama ama maalgeliyaasha ah marka ay gataan iyaguna dib bay isugu noqonayaan joolojiyiintooday la tashanayaan waxay samaynayaan tarjumaadooday samaynayaan markay tarjumaadaas sameeyaan kabacdi bay waxaa u muuqanaya hadday iyagu xiisaynayaan ereyada ama blockska ay rabaan in ay iyagu mataqaana dowladdii kula burbursamaan oo yidhahdaan blogaas aanu qaadanayno dowladdiina waxaa laga rabaa markaas in ay dejiyaan jadwal iyo xilli ay uay ay aqbalaan in ay mataqaanaa codsiyadii kambaniyada blocks ka qaadan lahaa ay ay u fakeeyaan ama ay u dejiyaan waktigaas marka haddaan hadalka soo koobo waxa weeye wixii london lagu soo bandhigay ma ahayn blockyo la bixiyey ama blockyo la saxiixay intaan kule aan ka fahamsanahay dowladuna ay sheegtay spectrum lafteeduna ay sheegtay balse waxay ahayd daytadii spectrum ay producerka ay soo saartay in indhaha caalamka maalgeli maalgashiyaasha ah loo soo bandhigo sidii baana loo soo la sameeyey run ahaantiina ma aha markii u horreysay oo oo lasoo bandhigo culumta joolojiyaed ee soomaaliya ka jirta oo loo soo bandhigay kambaniyada mataqaanaa xiseeya labada kun iyo saddex iyo tobankii dowladdii xasan sheikh waa ay soo bandhigeen laba kun iyo afar iyo tobankiina mar labaad baa lasoo bandhigay marka mar walba soo bandhigidaasi waxay way fiican tahay oo waxay ku fiican tahay in caalamku indhihiisu ay marnaba ka qalladin dhinaca soomaaliya iyo inay soo fiiriyaan inay soo eegaan iyo halkaas mataqaanaa khayraadka lagu tuhunsan yahay in la hela laakiin inay hirgasho waxyaalo fara badan baa ka horeeya oo dee dowladdii iyo waddanku inuu stable noqdo oo degan yahay siyaasad ahaan oo aan lays haysan oo waxyaalahaas waa hawlo kala weeye laakiin haddaan midda soo koobo waxa weeye wixii lasoo bandhigay waxay ahayd daytadii ay samaysay spectrum ay samaysay ayaa lasoo bandhigay in weli ay kambaniye gateen daytadii ma ogi waa arrin ah shirkada ama qarsoodi ah oo ka dhaxayn karta mataqaana spectrum oo soo bandhigaysay daytadii iyo maydi dowladda iyo kambaniyadaas gadanaya ay ka dhaxayso laakiin xilliga ay noqoto in licensing la sameeyo ama auctionka waxa la yidhahdo la sameeyo oo kambaniyadii ay blokyada keenaan markaas ayaa dowladda ogaanta kambanigii inta gatay daytadii markaas diyaar u ah inuu block u qaato marka intaas baan hadda kusoo koobi lahaa wixii su-aalo ka ziyaadana insha allah waxaan jeclaan lahaa horey soomaaliya in badan baa loo hadalhayey ilaa dowladii kacaanka ilaa kahor ilaa gunaysigii in la sheego in kambaniyo badni ay soomaaliya saxdin ku sameeyeen qaarkoodna tijaabo qudin qudid ay ku sameeyaan dhinaca dhulka weeyaan maaha badda ilaa warbixinta leg baad adigu ka haysaa imise nooc oo kala duwan oo sahminaa soomaaliya lagu sameeyey kambaniyadee sameeyey qaabkeebay u qaabaysan yihiin warbixinaha ay soo bandhigeen ay xambaarsan yihiin loo la oran karaa waa kuwo lagu hawlgeli karo sidoo kale puntland oo kale dhowaan waxaa jirtay laba meelood oo la dalooliyey oo shabeelle one iyo shabeelle two malaba guud ahaan waxaad warbixin ka hayso dalka soomaaliya ka hor soo bandhigadan ka hor wixii horay tallaabo ah oo laga qaaday dhinaca shitaalka soo dhawada maaso
taariikhda soomaaliya shidaal baarista haddii aanu dib u fiirino waxay soo bilaabatay horta xilligii gumaysiga konsameeyadii ayay baaristaas ay soo bilaabatay xilliya xoogaa ka horeeyey oo geologiga dhulka la dashayo maado iyo filistiniye waa jirtaan laakiin xilli ay kambaniyadii shidaalka qodahayay ay mataqaanaa xiiseeyaan oo ay ay soomaaliya tagaan waxa weeye waa waa konsameeyadii weeye xilliyadaasna waxa weeye dee waddanku somaliland dhinaca ahadood british-coloniga ayaa haystay dhinacaana talyaaniga ayaa haystay marka kambaniyadii masalan kambaniga la yidhahdo mobile iyo iyo sinclair labaduba waxbay ka qodeen soomaaliya ajib oo dhinaca talyaaniga ah iyaguna waxbay qodeen kaban la yidhaahdo stanback oo oo oo isaguna ceelal goday baa jira weliba ceelka ugu success macnaha ugu ugu ugu xiisaha badnaa ama ugu yacni fafaalaha fiicnaa oo la yidhaahdo dhagax sabeel la yidhaahdo oo berbera koonfurteeda laga qoday laga qoday ayaa jira marka kontomeyadii waxaa qiyaastii la qoday xilligii gumaysiga wixii xilligiisii ama xorriyadii ka hor ilaa labaatameeya oo ceel baa soomaaliya laga qoday ama dhinaca tilaaniga ha ahaato ama dhinacii ingiriiska uu gumaysaday ha ahaatee lixdameeyadii baa xoogaa xorriyadii kabacdi ayaa waxaa dhacday in mataqaana xiise fara badani uu yimid oo ceelashii ugu badnaa oo markii la fiiriyo toban toban sano loo xidmeeyo tobankaa sano oo lixdameeyadii ah lixdankii laga bilaabo ilaa iyo toddobaatameeyadii ayaa ugu badnaa ceelasha laga qoday soomaaliya iyaguna waxay gaariyeen ilaa iyo soddomeeyo ayay gaariyeen oo isla kambaniyada sinkalerkii iyo mobilkii iyo ajidkii iyo ayaa iyo bris mataqaanaa bris petroleum laftoodu ceelasha noocaas way qodeen oo ilaa soddomeeyo ceel ayaa xiliyadaasna la qoday oo soomaaliya guud ahaan ama dhinacii waqooyi ingiriisku xukumahaya ha noqoto ama dhinacii talyaanigu xukumahaya ha noqotee xilligaas xidameyadii midka ugu successfulsanaa ama ugu fafaalo fiicnaa wuxuu ahaa ceelkii afgoya laga qoday oo ay sinclair qoday ayaa ugu fiicnaa oo oo gaab fiican mataqaana inuu laga lagu tuhmay inuu inu inuu ka jiro laakiin kontomeyadii midda ah dhagax shabeel ayaa ugu ugu ifafaalo fiicnaa ceelashaas kontomeyadii ilaa xidameyadii la qoday labadaas ceel oo aad iyo aad ifwadhood u tiriyay maaha inta kale qaar aan waxba laga helin iyo qaar dufan iyo mataqaana oil shows iyo gas shows wax la yidhaahdo ay ku badan yihiin ayaa iyaguna jiray ama kuwii laga qoday dhinacan italian somalilandka ha ahaatee dhinaca talyaanigu ay xukumeen ama dhinaca ingiriiska ha ahaatee toddobaatameeyadii ilaa siddeetankii aad iyo aad buu hoos ugu dhacay xiisaha qodidda soomaaliya iyadoo oo aan isleeyahay waxay sababsatay laba waxyaalood oo midi waxa weeye blogii mataqaanaa dee reer bari baynu ahayn oo macnaha dhinaci russian soviet dhinacaasaan ahayn kabadiyadan wax qodo oo sida sinclair iyo mobile iyo ajirkiina kabadiyadan reer galbeedka ahaayeen marka kuma ayan soo dhiiran midda kale waxa weeye dowladii milatarigu waa sii qaramaystay waxyaalo fara badan oo private ahaa marka waxyaalahaasi hoos ayay hoos dhac ayay ku keeneen waxaa iyana sii raacday dagaaladii dhacay oo toddobaatan iyo toddobadii iyo sideedkii iyo wixii ka dambeeyey marka xilligaas toddobaatanaadkii wuxuu ahaa xilliga ugu liita oo soomaaliya xagga basoolkii qodidu ay ay aada ugu horeysay haddii la buunbuuniyo ilaa lix toddoba ceel meelahaas baa xilligadaas la qoday waxay xoogaa haddana soo kacday laakiin xilligaas toddobaatameedii waxyaalaha muhiimka ahaa oo dhinaceena maaha dhinaca mataqaana kililka shanada ama soomaali galbeed aynu nidhaahno waa markii laga sameeyey discoveryga ama ama la ogaaday inuu gaas ku jiro oo ceelka la yidhahdo kalub iyo hilaala la yidhahdo iyo ceelashaas mataqaana gaaskooda in discovery la sameeyey ama ama la ogaaday in halkaas ku jiro xilligaas toddobaatameeyadii ayaa ayaa la waxeeyey hase haatee iyada lafteedu ma sii socon oo dagaaladii haddee seven sevenkii toddobaatii toddobadii iyo wixii ka dhacay baa iyada lafteeda aada iyo aad hoos hoos ugu dhigay marka ama dagaaladaas ha noqoto ama qaramayntii ha noqoto hay-adaha waaweyn private loo lahaa arrintaas waxay aad iyo hoos ugu dhigtay mataqaana in baaritaan lagu sameeyo soomaaliya sideetanayaashii bay soo soo kacday haddana oo ilaa iyo shan iyo toban lix iyo todoba iyo toban ceel meelahaas ayaa la qoday waxaa markaas ka baxaa ceelkii afgooye oo gaaska laga ogaaday in dib loo fiiriyo sideetanayaashii sideetan iyo saddex sideetan iyo afar meelahaas lahayd baan filaya hase ahaatee isagina mataqaana ma ma noqon wax ganacsi gal ah gaas meesha ifafaalo fiican waa ka jiray laakiin markii la tijaabiyey wax ganacsi gal ah ma jirin marka xilliyada sideetamiyadii waxaa ceelashaas ilaa dhowr iyo tobanka ahaa la qoday wixii ka dambeeyey sagaashankii laba ceel keliya la qoday oo aan ku wada inay yihiin kuwii konoolka ay ka qoday nugaal valley ama dooxada nugaal ay ka qoday labayo laba kun iyo labayo tobankiina waxaa la qoday labadii ceel ee laga qoday dhinaca puntland ama dharoor suuxada la yidhahdo laga qoday ayaa marka soomaaliya haddaa isku duduubto guud ahaan ceelasha laga qoday waa wax aan ka badnayn sidee sameeyo ceel weeye waxa laga qoday waxaa laga yaabaa dulka haddii la yidhahdaan haddiiba ceel la qoday mataqaana maxaa wax loo waayey ma maxbaa la qabtay iyo waa maya weye sideetan ceel dhul ba xadiis ay tahay lix kun iyo intaas lix boqol iyo lix kun iyo lix boqol iyo intaas kun oo square kilometer yani waxba kuma aha yani tirada noocaas markaan oo ceelasha yani haddaan comparison ama barbari sameeyo masalan gobolkan kanada kamid aho alberta la yidhaahdo iyo soomaaliya dadkeedu eriyadu waa isu dhactamaan iyada waa lix kun iyo lix boqol oo oo square kilometer soomaaliyana waa lix kun iyo afar boqol roughly oo kun oo square kilometer marka waa waa isu dhow dhownahay laakiin gobolka alberta la yidhaahdo sanad walba ceelal aan ka yarayn saddex kun ilaa afar kun ku dhawaad waa laga qodaa sanad walba ceel waa laga qodaa marka soomaaliya oo dadkeedu u dhigmo kan alberta oo sidii sameeye ceel laga qoday waxay u dhigan lamid tahay yohan waxba laga samay midda kalena waxa weeye ceel marka la qodayo macnaheedu ma aha in oilkii la helayo ama ama la helay ishii mataqaanaa ay kasoo burqanaysay oilku maaha sidaan sheegay marka hore waxaa la sameeyaa ishanintaas ah masalan facebook survey facebook wuxuu muujinayaa qalfoofkii dhulka hoostiisa sida uu yahay structure ahaan sida uu yahay ayuu muujinayaa qalfoofkaas ama structurekaas baa waxaa laga fahmaa meesha ugu fiican oo oo laga baari karo oo waxaa jira structuro ama qaabab mataqaanaa basoolku meelaha uu kusoo ururaan meelahaas ama kala dalooliyaa hase ahaatee in loogu tago gas iyo in loogu tago oil iyo in loogu tago biyo inta loo leedo marka ceelashii soomaaliya laga qoday midka ugu fiican waa kaas mataqaanaa dhagax shabeel oo berberes koonfureeda laga qoday iyo midkaas afgoye oo gaaska isaguna mataqaana laga helay lakin inta kale kuwa badan oo kamid a waxa weeye waa kuwii sameeyey waa kuwii laga helay oil shows iyo iyo gas shows oil showska iyo gas showsku laftoodu ma aha niyato maaha waa niyad dhis weeye maxaa yeelay meeshii laga helo oil shows iyo iyo gas shows macnaheedu waxa weeye in shuruudihii samaysanka batroolku inuu dhamaystiran yahay petroleum systemka waxa la yidhaahdo inuu dhamaystiran yahay oo meeshii uu ka abuurmahayey iyo meeshii uu ku ururahayey iyo caproxkii mataqaana iyo cabin mataqaana wixii dabinka udhigaya oo ku haynaya dhulka korkiisa iyo yani waxyaalahaas badan mataqaana waxyaala badan baa jira migration iyo maturation iyo inuu systemkii uu bisil yahay ayay muujinaysaa marka geology ahaan waa rajo aad iyo aad u weyn weeye oo muujinaysa in mataqaana petroolkii uu samaystay laakiin kambaniyadu waxay u baahan yihiin in ay mataqaanaa saamin xoog leh ay sameeyaan si loo helo meeshii uu batroolku uu ku ururay rajooyinkan marka aynu sheegno yani haddaa hadda u fiiriyo soomaaliya rajo ahaan inta ay la eg tahay yani rajada soomaaliya ka jirta aad iyo aad u weyn tahay waxaanad moodaa maalinba maalin kasii dambeysa inay rajadu sii weynaanto waxyaalaha rajadaas aad iyo aad u weyneynayaan waxa weeye number one waxa weeye isku mid ahaanshaha geologiga dhulka hoostiisa marka la fiiriyo innaga iyo wadamada dariska ah ama ha noqdeen kuwa carabta ah korkayna ka xiga ama ha noqdeen hadda dhinacan filka shanaad oo ama soomaali galbeed ama ha noqoto dhinacan koonfurta iyo kenya iyo ilaa iyo tanzania ay noqoto tanzania iyo iyo iyo mozambique xeebtooda waxaa laga laga helay yani gaas fooqalcaqliga aadka aad u tira badan isla tahay dhinacan mataqaana kenya iyo uganda iyagana waxaa laga sameeyey discovery oil iyo gas labadaba waa laga sameeyey khaasatan dhinaca oilka ayaa labadaba laga sameeyey dhinacan soomaali galbeed waa ognahay gaaskiiba isaguna ka jira carabiyana waa koreya marka waxaynu dhex naalaa xuduntii waxaynu nahay dhul oo idinku wareegsan oo gaas iyo oil uu ka buuxo ayaanu ayaanu inagu dhexda ugu jirnaa marka yani isku mid ahaanshaha siolojiyada iyo soo saaridaas ama ama ama discoverygaas laga sameeyey dawladaha ina dariskan la ah waxay aad iyo aad xoog kor ugu sii qaadayaan in soomaaliya uu petroolki ku jiro isagana laakiin ay u baahan tahay raadin mataqaanaa qiimo leh oo xoog leh yaa loo baahan yahay dabcan si taasi ay u hirgasho waxay u baahan tahay dawlad siyaasadeedu ay degan tahay mataqaanaa sahan mataqaanaa heer gobol iyo heer degmo iyo heer mataqaanaa dawlad federaali kulli dadiisoo fahamsan oo u heelan in ay u yeeraan kamaniyada maalgashanaya dhulkooda maalgashanaya si insha allahu khayraadka dhulka ay u intifaacsadaan marka waxyaalaha ugu badan oo ina hortaagan waxa weeye xataa xilliyadii hore oo xilligii laga soo bilaabo tacaanka ilaa iyo hadda waxyaalaha u badanayna hortaagan waxa weeye xilligii hore aanu dawladda ahayn oo dhinacii dawladdii militarigana siyaasada igdu bari iyo galbeed baynu kala ahayn oo marba dhinac baanu markii horena reer bari baanu ahayn oo dhinaca macnaha soviyetka iyo gruubkii socialistaha ayaynu ahayn oo kambaniyo badan oo reer galbeed iyo ma soo dhiiranayn marka taa lagu daro in mataqaana qarameyne ay jirtay xilliyadii dambana oo sideetamaadka wixii ka dambeeya oo aad moodo inay kambaniyada reer galbeedka imaanayeenna haddee wadankii inaga dhexdeedii baa mataqaanaa mushkiladii ay ka abuurantay oo ilaa iyo hadda kambaniyadii la siiyey contractyaasha oo shell ay kamid tahay oo kanoos kamid tahay oo waxay ku maqan yihiin waxa la yidhahda force major yani in aan ayan weli wadanku uusan deganayn iyagana aysan u suurtageli karin in ay sameeyaan baaritaankii mataqaana ay sahshay wadanku inu sahilo marka yani way ku ficnaan lahayd inaan inagu inta isafgaradkeena iyo dawladnimadeena iyo qarannimadeena aynu dhisano markaa kabacdi aynu yaasaq yaasitaax aynu u yeerno mataqaana kambaniyadii maalgashiga samayn lahaa hase ahaatee in hadda lasoo bandhigahay macnaheedu ma aha blokyaa la bixiyey waana habboon tahay in hadda mataqaana soo bandhigidaas horse ilaha adduunka loogu hayo in soomaaliya weli ay khayraad ka jiro ogaadana soomaaliya waa meelaha adduunka ka haray oo yaryar oo aan imtixaanin xoogle laga samayn marka kamaliye fara badan baa intaha kusoo haya laakiin waxaa loo baahan yahay inaa inaguna dhinacayna homeworken aynu soo fahayno ayaa loo baahan yahay waa iga intaas hadda wixii
profeor cismaan waxaa jirta in dhowaan soomaaliya iyo kenya muran ku dhex mara dhinaca badda taasi oo uu jiray heshiis isasgarad ah oo ay waktigii shariifka la seexay kenyana ay hadda ku doodeysay de waktigaasaba laisla heshiiyey inaan lagu dhulkan aanu leenahay balse soomaaliya ay iyadu aaminsan tahay dhulkeedii inuu yahay waa sida muxuu ahaayey tilaafi ahaan ama looga hadla hadiyo se siyaasiinta uga hadasho iyo aqoon-yahanada uga hadla waxaa jira murankaasi inuu hadda uu yaallo dacwadeedii maxkamadii adduunka uu yaallo maxkamadii oo socotana kenya ay dhowaan safiirkii soomaaliya soo dheriday dowladda soomaliya jawaabay ka bixisay taasi ma keeni kartaa marka loo eego guud ahaan arrintaasi xiriirka labada dowlad oo isbedelo hadda maanta aad moodo inaanu sidii horeba ahayn in ay keento xataa hadda guud ahaan markaad nooga warantaa arrintaasi maanta meesha ay marayso diyaar aragti ahaan qaabka adigu shaksi ahaan aada u aragto kadibna aad jeclahay bal hadda inaad si kalena u dhigto oo ah in maxay mustaqbalka ku keeni kartaa murankaasi dhinaca shaabacdida dadka sooma dalka soomaaliya iyo aaminaadiisa laf ahaanteeda way uga mahadsan
waa mahadsan tahay horta arrintan badaha iyo isku haysadka soomaaliya iyo kenya ama idhaahdo kenya ay nagu haysato waxay u baahan tahay dad mataqaanaa maritimeka ama arrinta badahana u dhuundalooda ama looyaro ah yani arrintaas aqoonteeda yani si fiican u xalliya laakiin inta yare anigu aan ka fahamsanahay haddii aan hadda bulshada ku biirsado waxaa jira horta dhowr erey bixino ama oo aan rabi lahaa dadka inaan u gudbiyo si ay si ay u fahmaan waxaa jira wax la yidhaahdo continental shelf ama haddaan soomaaliga aan si uu ku tirsamo sallax dhuleedka moolka yar macnaa waa dhul sida beriga ah laakiin badu ay soo soo buxisay waa dhulkan daawan haddaad xeebta aad ka tagto aad socoto dee moolkii waa sii dheeraanaya sii dheeraanaya ilaa iyo dhulkan mataqaana laga gaarahayo meel hoobad ah oo oo uu ku dhamaanayo dhulkan sallaxa ah oo laakiin biyuhu ay dabooleen continental shelf la yidhahdo ilaa marginkiisa ama ama ama cirifkiisa ayaa jira continental marginkaas badanaa wuxuu gaaraa ilaa mool ahaan ilaa laba boqol oo mitir wixii laba boqol oo mitir ka hoseeyana hoos buu aad ugu dhacaa oo ilaa uu badweynta uu uu ku biiro taasi waa mid waxaa kale oo jira wax la yidhaahdo territorial sea oo ah bad dhulka ku dhegan oo inta inta dhulka usoo dhow ah oo ilaa iyo labiyo toban nautic mile ah waa qiyaastii labiyo labaatan kilomitr marka xeebta laga bilaabo intaas in heshiiskii united nationka un clos waxa la yihahdo united nations convention of the law of the seas la yidhi waxay kamid tahay dhulkaas labiyo toban labiyo labaatankaas kilomitr dalka ay xeebtaas iska leh baa iska leh oo waxay ula mid tahay sida dhulka oo kale laakiin wixii ka shisheeya waxay noqonayaan waxa la yidhahdo e e z ama exclusive economic zone oo ilaa iyo laba boqol oo doonfar maalin isaguna gaari kara oo ah qiyaastii saddex boqol iyo toddobaatan kilomitr gaari kara marka e e zone kaasaa jira territorial sea baa jira continental shelf baa isaguna jira continental shelfku waa salixii haddaan kasoo hadlayay e e zonekana waa ka shishayn karaa waana ka soka mari karaa meesha uu ku dhammaanayo oo mathalan haddii la yidhi e e zoneku waa ilaa saddex boqol iyo toddobaatan kilomitr waxaa laga yaabaa continental shelfki inuu ku dhammaado distancekaas ama cabirkaas in ka yar in uu ka dheeraadana waa waa dhici karta marka united nationku intaan isfahamsanahay waxa weeye waxay dowladaha badaha le ay ku amreen in ay soo diiwaangeliyaan meesha uu ku egyahay continental shelfkooda ama sallaxaas mataqaana cirista continental shelf meesha uu ku egyahay arrintaas baa marka waxay keentay deadline baa la sameeyey aan u malaynayo inuu ahaa laba kun iyo sagaalkii miya meelahaas uu ahaa in mataqaana dowladaha ay soo gudbisadaan arrintaas baa waxay keentay marka in kenya iyo soomaaliya raggii markaas betelahayay ay intay wada fadhiistaan ay yidhaahdaan ay ku heshiiyaan memorandum of understandingkan hadda la sheegayo ama isafgarabkan la sheegayo in kuwo walba ay xor u yihiin in ay united nationka u gudbiyaan meesha uu continental shelfkooda uu ku aadan yahay marka maadaama dalis la yahay waxaa imaanaysa continental shelfka dhinaca durugsan la gelayo oo meeshu haba ha geystee laakiin inta inaga inaad dhex maraysa xagee mataqaana see yeelnaa memorandumkan intaan akhriyey haddii ay sax tahay midaan internetka kaas kasoo helay waxay isla afgarteen in waddan walba wixii uu isagu aaminsan yahay in uu dhulkiisa ama dhulbadeedkiisa ka mid yahay inuu ku darsado sidiibayna mataqaanaa ay ku dhacday oo kenyana ay u gudbisatay soomaaliyana ay u gudbisatay haddii wax cillada laga raadiyo heshiiskii ay soomaalidu ay saxeexeen cilladdu waxay noqon kartaa dowladdii soomaaliyeed ama raggii basarhaya dowladda soomaaliyeed waxay ogolaadeen in dhulbadeedkoodii iyaga lagu aqoonsanaa iyagu ay isu aqoonsanayaan in ay u musaabaxaan kenya in ay shaki geliso oo ay tiraahdo dhulka la isku haysto waa laga hadli doonaaye waana isku waafaqsanahay in kuwo walba ay geystaan dhulka iyagu ay tuhunsan yihiin inay leeyihiin halkaas mataqaan haddii marka dowladda soomaaliyeed raggii masalayay ay yidhahdaan maya anagu halkaasaan leenahay idinkuna dintiina markaasba ay dooda bilaabi lahaayeen malaha saxiixaanimaba yimaadeen bay wax maanta la isku haysto haddii ay kenya iyadu iskeed u geysan lahayd markaas soomaaliya waa ka dabategi kartaa iyana waxa ay geysay markaas waa dhihi lahayd dhulkay anagu aanu leenahay bay khalad kusoo gashay laakiin hadda kenya inageen ina leh dhulkii ay soomaaliya saxiixeen inaan saaf galano bay bay bay bay bay bay sheeganayaan oo mataqaana ay blookii ka bixiyeen marka intaa aan marka aan halkaa uga soo kaco waxaa imaanaysa marka kenya spectrum maxay soo bandhigtay dhulkii la isku haystay oo ama nala ku haystay miyay soo bandhigtay oo oo ay u gudbisay mataqaana kambaniyadii arrintaas waa maya dowladda soomaaliyeedna way caddaysay spectrumna way caddaysay run ahaantiina haddii la fiiriyo dhulka ay daysada ka sameeyeen ama dhulbadeedka ay daysada ka sameeyeen spectrum kumaba jiro blokyadan ama dhulkan la isku haysto kuma jiro oo waxay ka bilaabeen meesha aan la isku haysan oo runaanti adigu halkaas markii waagii hore markaan arkay waa silugsanaa oo maxaa yeelay xuduuddii ay kenya sheeganaysay wixii ka jiseeyey baa laga bilaabay mataqaana sahaminta laakiin intii anagu aynu sheeganaynay oo inagu aynu lahayn lagama bilaabin marka laga yaabe in mataqaana ama kambaniga ha ahaato ama dowladdii soomaaliyada markaas usixaantay spectrum ha ahaatee inay arrintan u sheegeen oo ay yidhaahdeen meeshaan maadaama buug hadda ka socdo oo united nationka iyo mataqaana hawsheeda ay ay socoto waxba yaynaan mataqaana ku darin sahaminta yaynaan ku darin inta aan nala ku haysan aynu ku darno waa wax dhici kara weye marka hadda kenya dacwadaas ayay geysay run ahaantiina waxaan ugu aaminsanahay kenya inay meel cidlo ah ay ka diday ama meel cidlaah haddaan haddeen ahayna inay arrintu miisaanka ay leedahay maysan yani mid ka weyn bay siisa haddii soomaaliya ay sheegatay dhulkii oo ay baloogaraystay oo ay nambar ku qoratay yani oo ay taas ka dibsan tahay iyaga kenya lafteedu hadday aaminsan yihiin in dhulkan lagu haysto maxay shalay u siiyeen kambaniyadu inay mataqaanaa ceelal ka qotaan oo anadaakay siiyeen total bay siiyeen eni otlaniay siiyeen stat oil oo norwegian iyo siya kambalya noocaas bay already iyagu u saxiixeen in ay ka samaystaan baaritaan ka sameeyaan meesha soomaaliya ay samaystaan only ublogyada baad number oo admus marka shay ka galeen haddiiba aanu u dayno in dhulkii la isku haysta haddii aanu uga daynaba waxay ahayd labaduba inayan kambaniye kayn cidna ay kayn marka soomaaliya maba geynba kambaniyo only one numberiyan keliya laakiin kenya ayaa mataqaanaa intaas in kasii dheer samaysayoo kambaniyo ilaa ilaa yani sisay inay exploration ay ka sameeyaan marka khaladku dhinaca kenya ayuu ka jiraa dowladda soomaaliyeedna way ku saxsanayd markan kenya ay leedahay xiriirkii baan goosanay oo safiirkii baan cayrinay taayagina waa la soo noqonay waxay aniga igu muuqataa kondishinadii saxda ahaa haddaad aragteen oo ay soo bandhigeen midka u dambeeya oo ay leeyihiin soomaaliya waa inay ka noqotaa dacwadii ay yunaani iska geshay oo annagaa gudahayaga ku dhamaysanayna arrinta ay u socdaan oo dhan u digyahan leeyihiinba waxa weeye waa in soomaaliya yani inagu aan kusoo noqono maxkamadda hala baadiyo waxaan kale oo dhan waa iska waa waxay u tahay macnaha marmasiyo bay ka dhiganayaan laakiin du-da meesha u socdan hadalkooda masurkooda u socda waxa weeye in soomaaliya ay ka soo noqoto dacwadii ay geysay mataqaana united nations soomaaliyana way ku saxsan tahay inay ku adkaysato in looga dabcana anigu ma qabo maxaa yeelay inkasta oo aanan aan lawyer ahayn laakiin united nationka iyo un closka xeerka u yaalahay waxa weeye haddii labada dal ay iyagu ku heshiin waayaan meesha xuduudoodu marayso waxaa xukumaya xeerka caalamiga ayaa xukumaya xeerka caalamiga ahina wuxuu qorayaa waxa la yidhaahdo equidistant in mataqaanaa labada dal xuduudooda loo jeexayo hab reedbaan ukulaada ama qotob ku ah xeebtooda markaas oo equidistant macnaha isku distance ay labada dhinacba ay u jirayaan haddii taas la sameeyana kenya ka raajixsan oo mataqaanaa inaga kenya sax noqonaysaa iyagu waxay rabaan equidistantkaas ma rabaan ee waxay rabaan xaqiiq barbarala ah equatorka bay bay bay rabaan taasna waxa weeye haddii taas la yidhaahdo hadda dhulkan dhan baa ina ka go-ahayo oo yaga dhinacooda maraya haddii sida kale la yidhaahdo oo equidistantigan ama mesbad bay dhulkaas ku noqonaysa xuduudda sameeyana hadda wakteena raajixsanaanaysa innagaana dhulkaasi qaadanayna united nationskuna saas baa ka diiwaan gashan marka rajo weyn baa kolley soomaaliya ka qabtaa laakiin waan ku jeclaan lahay qof loo yarahoo hawshan aad iga faradhudhuuban inuu sharaxaad intaas ka badan bixiyo dhinaca khayraadka ku jira dhulkan la isku haysto khayraad ku jiraahi waa saddex nooc baa isleeyahay ama laga heli karo mid waxa weeye kalluun waxa badda laga helayo oo ku jira haddaad dhulkaas la yeelisa adaa iskale weeye waxa loo sheegay khayraad halkaas oo kalluunka ku jira khayraadkii ahaa shidaal oo hoostiisana aad iyo aad busahuna mataqaanaa uu fiican yahay oo mataqaanaa rajo weyn looga qabaa haddaad fiiriso xeebta laga soo bilaabo mozambique ilaa iyo tanzania kenya macluumaadka ma hayo dabcan iyagu waa haystaan laakiin marka la fiiriyo macluumaadkii spectrum haddana ay soo bandhigtay waxa weeye same structures ama yani qaabab isku wada mid ah ayay u wada samaysan yihiin marka gaaska iyo iyo iyo oilka laga helay mozambique iyo haddii aan ku ron yahay tanzania trendigaas ama mataqaanaa meesha uu u socdo waxa weeye ilaa iyo xeebta soomaaliya ayuu ayuu taxan yahay marka yani aad iyo aad ayaa mataqaanaa tuhmada khayraadka ku jira meesha basoolka iyo gaaska ah aad iyo aad buu sareeyaa marka ciddii loo xukumo taasna iyadaa yeelanaysaa midda saddexaadna waxa weeye isticmaalka biyaha korkiisa haddii maraha keymi maraysa iyo wixii marahaya wixii canshuuroo laga qaadahayo haddee adaa iskale marka saddexdaas khayraadba kolley waa iga dhex muuqdaan kuwa kalena inay jiraan oo iga qasbaan waa sidaan waa dhici kartaa ha noqoto ama wind energy ama wave energy ha noqoto waa laga yaaba waxyaalo kale oo energyyaal ah in laga laga heli karo halkaas marka intaasna hadda aan ku ku istaagaya professor waxa weeye maxaa looga reebay waktigii saamaynta spectrum looga reebay wixii ka shiyay gaalkacyo ha ahaadaan gurigaga ahaadaan somaliland ha ahaadaan si hore iyaga loo sahamiyey oo saameyn badbaada lagu sameeyey anaa sababta keentay iyaga laga reebay
waxa weeye waa su-aal aada u fiican weeye run ahaantiina ka tarjumaysa siyaasad xumada soomaaliya ka dhex jirta wey wax kalena ma aha ee waxa weeye is-afgaran waagii la-aantii ka dhacday puntland iyo dowladdii federaalka baa sabab u ah dowladda federaalka puntland waxay ifasisay inay iyadu ay mataqaanaa xaq u leedahay inay kambaniyada imaanaya ay wax la saxiixato dowladda federaalkaahina ma ogolaan in kambaniyada meesha tegayahay ay inay iyaga soo maraan baaha in puntland wax maraan marka isafgarad noocaas la-aan noocaas ah ayay ku dhacday puntland kambaniyo ay siisay waa jireen oo jox matalan kambani la yidhaahdo oo ay contract siisay waa waa jirtay laakiin jox waxaadii waxba kama aan samayn waxba waxba kama kama qabsamin sababtu maxay tahay waa ayag waxay kusoo noqonaysaa dowladda federaalka ahayd ayaa si directly iyo indirectly u hortaagtay in jox iyo kambaniyadii ay jox baa jira kuwo kale oo magnetic iyo iyo gravimetric surveillance ayaa jira iyagana inay sameeyaan sorry jox ma aon baa la dhahaa sor kuwa horol iyo facebook aon baa la dhahaa jox waa kuwaan la siiyey magnetic surveyga iyo iyo iyo iyo gravimetric survey intoodiiba waxba kama kama caana cabsaan maxaa yeelay waa hor istaaga dhinaca dowladda federaalka ah ayaa sabab u ahayd daaragtii orin daaragtii habab waxyaala waxaa jira mataqaana si toos ay tabgaran waa ah waa jireen siyaasa oo indirect ahona waa jireen oo oo oo mataqaana u suurtageli weyda inay kambaniyadii iyo contractiga inay inay inay inay sahankaa sameeyaan dhinaca somaliland walow daytana aanan ahayn laakiin waxaa igu maqaalo ah in dhinaca badda ay sameeyeen kambani la t g s ay hadda ka hor sameeyeen daytadoodii meel lagu soo bandhigay ma aan maqal hadalla kutrikuteen oo aanan hubin ba waxay leeyihiin chiniseka wada gatay oo wada qaatay laakiin ma caddayn karo laakiin t g s way u samaysay somaliland ilaa iyo meeshay soo gaareen ma aqaan inay laasqoray soo gaareen iyo inay xiis iyo mayr ku eg yihiin ma garan karo laakiin kulley t g s baa wax ku samaysay iyagana hadda ka hor laakiin daytadoodii ciday gacanta ugu jirta maanta ma ma ma aqaan kulley iyagaa cidii u dhumdoosha malaha yaa yaa wax laga weydiin karaa
waayo aad aad baa umahadsantahay kasu waa professor cismaan salaad xirsi oo caawa golaha laantiinsiisa ufkir inay wada shaqeeyaan la wadaagay arrimaha batroolka iyo weliba qaabka maanta dhawaan loo soo bandhigay daatadii ay soo urwisay sundanigii shidaalka ee soomaaliya sahamiyey iyo dhammaanba taariikhda dhinaca shidaalka ee dalka soomaaliya waayahay